isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka mudug siciid maxamed axmed ayaa waxa uu sheegay in deegaanada u dhexeeya magaalada tangaal kacayo ee xarunta gobolka mudug iyo deegaanka bacaadweyn inta u dhexaysa dhammaan geedihii halkaasi ku yaalay la geliya cagaf kuwaasoo jaray dhirtii deegaankaasi ku yaalay mudane siciid ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in wasaaradda deegaanku ay amara ka soo saartay jarista dhirta iyo weliba sidoo kale xaalufka deegaanka waxaana uu sheegay in lagula xisaabtami doono dhammaan deegaankaas cidda saas u gashay cabdikhir waa mahadsan tahay shirkaan jir ayadoo maanta qabtay waxaa weeye arrintaa waa hadlayo waa bacadweyn magaalada layihahda ilaa gaalkacyo guud ahaan balkaas environmentigii wasaaradda deegaanka haddaan nahay dhib badan baa ku dhacday meeshaas waa la xaalufiyey labada gees barlaamiga waxaa laga dhigay nag marka arrintaas waxaan uga digaynaa qolyaha waxaa ku howlan inay faraha kala baxaan isuduwaha ayaa sidoo kale waxa uu laamaha ammaanka iyo weliba cidda ay qusayso ilaalinta deegaanka ee ciidamada u ah waxa uu amar ku siiyey in ay u furan yihiin wax kaqabashada deegaankaas lana doonayo inay ka howlgalaan hay-adaha ammaankana waxaanu ka codsanaynaa inay arrintaa wax ka qabtaan si dhaqsa leh haddii qolooyinka ay ka waantoomi waayaan hadda wax badan way bi'iyeen wixii aad bi'iseen waa lakala xisaabtamayaa haatanna laynii daymaya layna kana harimayo